name is Nikki Strong. Thanks for tapping in to VOA1, the hits.
halkani waa washington laanta af soomaaliga iyo idaacadda v o a oo aad ka dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna v o a somaali com door wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa sabti afarta bisha juun sanadkana waa laba kun iyo laba iyo labaatanka afrikada barina haatan saacaddu waxa ay tilmaamaysaa dhegeystayaal kowdii iyo barkii duurnimo qodobada aan idiin hayno dhegeystayaal waxaa ka mida barnaamijka madasha dhallinyarada ah oo todobaadkan aan ku eegi doonno waxyaabaha keena shilalka magaalada boorama haddaan u nimaadno su-aasha ah maxaa shilalka sababa horta shilalku waa dhibaato weyn oo dunida guud ahaan ka jirta gaar ahaanna u saacsataa waddamada dhaqaalahoogu hooseeyo iyo waddamada dhaqaalahoogu aw yahay dhexdhexaadka
ciyaarihii iyo kaalimihii heesahana waan idiin haynaa hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii dunida mas-uulka ugu sarreeya midooda afrika maksal ayaa waxa uu la kulmay madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin iyaga oo ka wada hadlay dagaalka ukrain iyo saameynta uu ku yeeshay dalalka afrika gaar ahaana xakinta ku timid dhoofinta haruurka iyo sarreenka taasi oo keentay in ay sare u kacaan qiimaha cuntada ee dalal badan oo ku yaala qaaradda afrika taasi oo keentay in malaayiin qof oo afrikaan ahi ay gaajo soo food saarto madaxweynaha dalka senegal makisal oo ah guddoomiyaha midooda afrika ee sanadkan ayaa waxa uu kula kulmay madaxweyne putin magaalada soji iyadoo sidoo kalena ka wada hadlay dagaalka ukrain iyo saameynta uu ku leeyahay dagaalkaasi dadka afrikaanka ah iiraan waxa ay wareysay dhimashada korneel kale oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka qudus shalay waana markii labaad ee laba toddobaad gudahood ah dhimasho laga soo sheego guutadaasi wakaaladda wararka ee iiraan ee irna oo soo xiganaysay sarkaal aan la magacaabin ayaa ku warartay in kolonel cali ismaaciil zada uu ku dhintay dhacdo la sheegay inay ka dhacday gurigiisa oo ku yaala magaalada karash oo soddon iyo shan kilomitar waqooyi bari kaga beegan magaalada tehraan irna ma bixin faahfaahin intaasi dheer laakiin waxa ay beenisay wararka sheegaya in la dilay kolonel ismaaciil zada ilowaraadi kale oo ku dhowa guutadaasi ayaa sheegay in ismaaciil zada uu ka soo dhacay saqafka sare ama edega guriga bishii may laba nin oo hubaysnaa oo watay mooto ayaa waxaa la sheegay in ay ku toogteen gaarigiisa kolonel xasan sayid khuday gurigiisa oo ku yaala magaalada tehraan hortiisa iiraan ayaa koloneelkaasi dilkiisa waxa ay ku eedeysay maraykanka iyo xulufadiisa oo ay ku jirto israa'iil iiraan ayaa si caadi ah ugu eedeysay israa'iil dilalka qorshaysan ee noocan oo kale ah oo ay ku jiraan kuwii saanisyahannada nuclearka ah ee sannadihii lasoo dhaafay warkiina dhegeystayaal waa naga intaas haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka madasha v o a waxaa barnaamijka soo jeedinaya noogala soo diray borama haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee toddobaadkan oo maalin walba oo sabti ah aad hadahan oo kale ka dhagaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeenna toddobaadkanna waxaan ku soo qaadan doonaa oo aan kaga hadli doonaa waxyaabaha sababa shilalka gaadiidka ee ka dhaca waddooyinka guud ahaan gaar ahaana somalilan waxaana barnaamijkeennan inoogu martida injineer maxamuud sheekh axmed maxamed oo bare ka ah kuliyadda injineerinka ee jaamacadda camuud kana dhiga maadada jidadka waaweyn iyo gaadiidka ee afka qalaad lagu yidhaahda highway and transportation iyo sidoo kale maxamed faarax oo isna ka mida dadweynaha raaca gaadiidka ha iskaga goosho gobolada dalka injineer maxamuud sheekh axmed waxaan wax ka weydiiyey waxyaabaha sababa shilalka gaadiidka ee ka dhaca waddooyinka waaweyn iyo heerka shilalka gaadiidku uu ka marayo dunida bal inuu faahfaahin inaga siiyo magacaygu waa injineer maxamuud sheekh axmed maxamed ka ah bare jaamacadda camuud gaar ahaan kuliyadda injineerinka dhigana maadooyinka highweyga iyo transportationka oo ka howlgasha guud ahaan somalilan xarunteedu inay tahay magaalada boorama haddaan u nimaadno su-aasha ah maxaa shilalka sababa horta shilalku waa dhibaato weyn oo dunida guud ahaan ka jirta gaar ahaana u saysata wadamada dhaqaalahooga hooseeyo iyo wadamada dhaqaalahooga u awyahay dhexdhexaadka riboodyadii ugu dambeeyey ay diyaariyeen w h o da iyo walbanki waxay ku qiyaasan dadka shilalka sanadkii ugu dhinta hal milyan iyo saddex boqol iyo konton kun oo qof beeryaar sidoo kalena dadku dhowaad konton milyana inay ka soo gaadhaan dhaawacyo iskugu jiro kuwa fudfudud iyo kuwa khatara oo hadhow toole dhimasho keena boqolkiiba sagaashan dhaawacyada iyo dhimashadaasina waxay ka dhacdaa wadamada soo koraya ama wadamada loo yaqaano low an middle income countrieska loo yaqaano dhaqaalahooga uu hooseeyo iyo kuwa uu dhexdhexaadka yahay shilalka waxa keena saddex guud ahaan waxa keena shilalka saddex shay ayaa keena ka ugu badan ee shilalka keena waxa weeyaan waa human error weeyaan waa khaladaad ka dhaca bilaadanka ka dhaca marka khadaadka bilaadanka ka dhaca laba nuuc bay kala yihiin waa khadaad ka dhaca driverska ama wadayaasha baabuurta iyo khadaad ka dhaca dadka wadada la isticmaalaya ee loo yaqaano luuqadda qalaad pedestrianka loo yaqaano waana boqolkiiba siddeetan iyo shan ayay labadaas sababaan shilalka guud ahaan adduunka ka dhaca ay sababaan khadaadka ka dhacaya human errorska waxaa ka mid a khadaadka ka dhaca ma garanaysa driverska for example inay go'aamo khaldan qaataan inay speed ka sarreeya sbiidkii loo ogolaa ay ku socdaan iyo inay baabuurka ka horeeya ay u jirsadaan masaafo aad u gaaban waa khadaadka ugu badan ee markaa shilalka sababa sidoo kale shilalka qodobka labaad ee sababa waxa weeyaan waa fahaykaliska ama gaadiidka la isticmaalayo gaadiidkan la isticmaalayo ma yahay kuwo u qalma in lagu isticmaalo sayfatigooga ama badqabka gaadiidka laftigiisu wuxuu keenaa shilalka ayuu isaguna keenaa waxa kaloo shilalka keena road environmentga ama wadada laftigeega ayaa shilaalka keenta for example wadooyinka qaarkood waxaa loo dhisaynkooga hore ee loo dhisay iyo inay kala gooni yihiin halka dadka lugaynaya ay marayaan halka dadka baaskiiliska wataan ay marayaan halka dadka magaranaysa baaskiilka jaariska ama curyaamintu ay isticmaal ay marayaan inay kala gooni yihiin iyo dhisaynka guud ee wadaduna waxay kaalin weyn ka qaataan inay shilalku ay dhacaan ayay kaalooyin ka qaataan sidaa in waddooyinku ay yeeshaan goolado aad u gaaban uuna qofka dirawalka uuna arkaynin waxa ku soo jira goolada ka horeeya saddexdaa ayaa guud ahaan shilalka sababa inay dhacaan somalilan waxaa ka dhaca shilal badan tusaale ahaan somalilan waxaa ka dhaca shilal fara badan sanadkii shilalka faraha badan leh maxay kaga duwan yihiin shilalka waddamadaasi dunida ka dhacaya markaad isbarbar dhigto shilalka iyo shilalka halkan ka dhacay
horta markaanu marxaladda somalilan eegno way ka duwan tahay marxaladda waddamada inagu hareeraysan iyo waddamada inaga fogba way ka duwan tahay inkastoo shilalka guud ahaan saddexdaa qodoban soo sheegna ay keenaan haddana mid kasta waxaa ku sii badan faktor gaara ama qodob gaara ayaa si gaara u sii sababa somalilan markaan u nimaadno somalilan saddexda qodobee soo sheegnayba waa hayli weyaan batanshe weyan saddexda qodobee soo sheegnay ah in driver ay human errorku aad ayuu sareeyaa khadaadka ka dhaca ma garanaysaa dadka darawallada iyo dadka waddooyinka isticmaalayo aad ayuu u sareeyaa si la mida somalilan markaan joogna infrastructureka ama waddooyinka somalilan guud ahaan waa kuwo aanan ma garanaysaa intooda badan dayac ka muuqdo aunan si fiican u dayactirnayn soo kale dhisaynkooga awqaladaad markii hore la dhisangarayna ama la qaabaynaya waddada awqaladaad badan ku jiro iyo ta saddexaad oo ah ma garanaysaa baabuurta waddanka joogta oo iyaguna kuwaalitigooga ay aad u hooseeyaan oo baabuurta qaar ka mid a ayna u qalmin in magaranaysaa naf bili'aadan lagu wadaago saddexda qodobba somalilan aad ayay uga jiraan waxa intaa somalilan usii dheer saddexdaa qodob iyagoy jiraan saddexduba waxa gaar ahaan somalilan usii dheer baabuurka halka laga wado ee steerinku kaga yaalo ee baabuurka laga wado iyo waddadu inay isdhaafsan yihiin oo baabuurka markuu doonay inuu baabuurka ka horeeya aw dhaafo awna arki karaynin baabuurka ku soo jira awna arki karaynin taasina waa marxalad gaara way somalilan gaar u leedahay soo kale somalilan markaan u nimaadno qodobka ugu badan ee shalalka keena ee ah human erarka ama magana khadaadka ka dhaca bilaadanka waddada isticmaalaya dadka waddada maraya iyo magana dirawallada ka dhaca aw aad u sarreeyo oo aqoontoodu liidata khibradooda ma garanaysaa dirawalnimo oo iyaduna aad u hoosayso iyo iyadiyo qof kasta somalilan aw gaadiidka iska kaxaysan karo oo sharciyadii way jiraan laakiinse aan sharciyadii sidoodii loogu dhaqmaynin oona ayna jirin in si aada loo kantaroolo qofkan baabuurka kaxaynaya ma yahay qof u haysta sharciyad aw baabuurku kaxaysan karo ma yahay qof caafimaad ahaan ma garanaysaa baabuurkan kaxayn kara ani waxaa jirtaa isayaroo aniga igu dhacday anoo baabuur la socdaa oo baabuurkan dadweynaha in ninka baabuurkan dadweynaha mara xagga maqalka aw aad uga hooseeyo na maqalkiisii awna aad uga fiicnayn marka wax dhacay nin ka daadayey baabuurkii inuu gaadhigii lugta aw taayirkii kaga qabtay ninkiina u dhawaaqayo uu leeyahay ma garanaysaa waar gaadhiga dib iiga qaad laakiin ninka darawalka oon anigu ag fadhiyey markaas awna maqlaynin ninkan dhowrkiisa marka somalilan waxaa ka jira ma garanaysaa mushkilado badan oo saddexda dhinacba ka imanaya oo waddooyinka ka imanaya oo ka imanaya dadka darawaliinta ka imanaya iyo dadka waddooyinka isticmaalaya oona wacyigelin ku filan aanan helin aanan garanayninna in ma garanaysaa khatarta kaga iman karta haddii uu waddada si khaldan u isticmaalo sidoo kale somalilan waxaa dhibaatooyinka haysta ka mid a inayna jirin waddooyinka nidaamka la hagaajinaya oo tusaya qofka lugaynaya halkuu ka tallaabi lahaa qofka baaskiilka isticmaalaya halkuu mari lahaa iyo gaadhigu halkuu isticmaalaha oo dhammaan hal layn la wada isticmaalayo taasina waa waxyaabaha riskiga ama halista inay shalalku somalilan ka dhacaan kor u sii qaadaysa ayay ka mid tahay shilalka ka dhacaya guud ahaan somalilan waxay u badan yihiin jidadka waaweyn ee layskaga gudbo magaalooyinka ayay u badan yihiin mise magaalooyinka gudaheega ayay u badan yihiin markaad adigu cilmi baaris ku samaysay
shilalka labaa loo qaybiyaa saad sheegtay shilalka waxaa loo qaybiyaa kuwa magaalada gudaheega ka dhaca iyo kuwa magaalada dibaddeeda ka dhaca shilalka magaalada gudaheega ka dhaca waa shilal khatarta ka dhalata ay aad u hoosayso waayo xawaaraha shilku inuu khatar badan keeno waxaa kaalinta ugu muhiimsan ka qaata waa baabuurkan xawaaraha ku socdo maadaama magaalooyinkeenna ay waddooyinka dhisani ayna ku filnayn baabuurta isticmaala baabuurtu waxay ku socdaan xawaare aad u hooseeya ayay ku socdaan shilka magaalada gudaheega ka dhaca markaasi safiritigiisa ama dhibaatada ka dhalanaysa aad ayay hoosaysaa marka loo eego kuwa dhibaatada ka dhalata shilalka magaalooyinka dibaddooda ka dhaca markaan eegna waxa badan shilalka magaalada ka dhaca ayaa tir ahaan ka badan laakiin dhibaatada ka dhalata aad bay u yartahay waa dhibaato inta badan soo gaadha baabuurka soo gaadha ee maaha dhibaato inta badan dadka khatarta naftooda halisku hayso marka laga reebo markuu shilku yahay mid sababay qof bristeria qof waddada isticmaalaya aw jiidho marka laga reebo shilalka magaalooyinka ka dhaca khatartooda aad ayay hoosaysaa laakiin shilalka imka somalilan ka dhaca ee dhibaatada geysta waa shilalka ka baxsan magaalooyinka dibaddooda ka dhaca maadaama uu baabuurku ku socdo xawaare aad u sarreeya waxaa dhimasho badan iyo dhaawac badan iyo hanti badanba uu sababaa marka waxaa dhibaatada dhacda somalilan waa dhibaatada shilalka magaalooyinka ka baxsan weeyaan injineer maxamuud haddii aan ku weydiiyo shilalkaasi ka dhacaya dariiqyada u dhexeeya magaalooyinka iyo magaalada gudaheegaba sidee loo maaran karaa maadaama ay jidadkii xun yihiin gaadiidkii maadaama dhinaca laga wadaa dhinacii qaldanaa u yahay waxyaabahaasoo dhan iyadoo ay jiraan sidee loo maaran karaa horta shilaalku sidaan guud ahaan soo sheegnay sanadkii shilaalka waxaa ugu dhintay guud ahaan adduunka sala lagu qiyaaso hal milyan iyo saddex boqol iyo konton kun oo qof ilaa konton milyan oo qofna dhaawacyo kala duwan ayaa kasoo gaadha shilalka waxaa la filayaa inay kor u sii kacaan labada kun iyo soddonka si ay saadaalinayaan walbankiga dhamali g h oda waxay sheegeen inay gaadhi doonaan dadka shilaalka ku dhinta hal milyan iyo sagaal boqol oo kun oo qof ay gaadhi doonaan halka uu tirada dhaawacyaduna iyadna soo kale ay kordhi doonto shilalkaasi waxaan sheegnay in boqolkiiba sagaashan ay ka dhacaan wadamada dhaqaalahooga hooseeyo iyo wadamada dhaqaalahoogu dhexdhexaadkaya iyadoo saasi tahay baabuurta joogta wadamada dhaqaalahooga uu sareeyo waxay ka taagan yihiin dunida riboodyada waxaa sheegay inay boqolkiiba afartan iyo toddobaatan afartan iyo toddoba ka yihiin taa macnaheegu shilalkiina aad bay u hooseeyaan baabuurtiina aad bay u sarraysaa nambarka baabuurtu taasi waxay markaana tusaysaa in shilalka wax laga qaban karo la yarayn karo shilalka in la yarayn karo ayay taasina tusaysaa laakiin waxay ku xidhan tahay marba dhaqaalaha la gashado road infrastructureka ama wadooyinka iyo magaranaysaa infrastructuryada la xidhiidha marba talagashado ayay ku xidhan tahay markaanu somalilan joogno haddaba seebaa loo dhimi karaa accidentiyadaas waxay u baahan tahay saddex qodob in somalilan laga shaqeeyo waa qodobka koowaade in injineeriyadda kor loo qaado marka waddada la dhisangaraynayo in la naqshadaynayo waddada in lagu daro waddada badqabka dadka inay waafaqsan tahay in la hubiyo in loo sameeyo halkii ay kala mari lahaayeen dadka lugaynaya iyo gaadiidku halkii ay mari lahaayeen in loo sameeyo in calaamadihii kala hagayay waddooyinka iyaguna soo kale la dhammaystiro iyo in magaranaysaa sbiidka ama xawaaraha ay ku socdaan baabuurtu magaalooyinka u kala gudbayaa in la yareeyo oo welibana yarayntaasi sistem lagula socdo aw jiro baabuurka xawaarihii dhaafay oo halkaa xafiiska lagala socdo aw jiro oo markaasi halkaa lagala hadli karo waa qodobka koobaad qodobka labaad ee lagu dhimi karo waxa weyaan in badqabka baabuurta wadanka joogta la hubiyo madhoweed somalilan waxay soo rogtay in la hubiyo badqabka baabuurta haddii barnaamijkaasi lagu hubinayo badqabka baabuurta sidiisa looga shaqaalaysiiyo sidiisa looga shaqaysiiyo oo baabuurkii aanan markaasi u qalmin in dad la raaco laga xeraynayo qofka kaasina wax weyn ayuu ka qaban doonaa marka in la hubiyo badqabka baabuurtu iyaguna waa arrin aad muhiim ah waa ta saddexaad oo ta ugu muhiimsan waa in cilmiga darwalnimada kor loo qaado waa in la sameeyo qofka darawalka noqonaya og yahay qof u dhammaystiran tahay xirfadiisa darawalnimo ay tahay mid dhammaystiranoo buuxda qof au yahay caafimaadkiisu au dhammaystiran yahay qof au yahay taxadarkiisu au fiican yahay oo magaranaysaa go'aamaduu qaadanayo ay yihiin kuwa magaranaysaa baalaansi garaysan ama kuwa miisaaman ay yihiin qodobkaasina waa qodobka ugu muhiimsan iyo in la sameeyo kaambayno guud oo lagu wacyigelinayo dadka wadooyinka isticmaalaya iyo darawalada lagu wacyigelinayo oo looga dirayo khatarta ka dhalan karta ama khatarta ay leedahay shilalka baabuurtu haddii intaa la sameeyo iyo in sidoo kale qodobka saddexaad isaguna muhiimka ah waa inay jiraan database ama statigis saxa ah taasiyoo magaranaysa muujinaysa marba heerka ay marayso khatarta ka jirta khatarta dhaqaale uu keenayo shilalku khatarta dhimasho uu keenayo iyo khatarta dhaawac uu keenayo oo dadkana lala wadaago si ay dadku markaasi ay iskaga ilaaliyaan markaa khatartaas sa iskaga ilaaliyaan haddii qodobadaasi la sameeyo waxa wax weyn laga qaban doonaa inay shilalku ay yaraadaan waxaa jirto oo kale yadna muhiima in laga hadlo sidee loo yarayn karaa khataraha ka dhasha shilalka ka dhaca waddooyinka gurma degdegana loogu heli karaa
waa si wanaagsan haashim shilalka markay dhacaan in la yareeyo waxay keenaysaa in khatartii dhimasho hoos loo dhigo shilalka waxaa lagu yaran karaa guud ahaan somalilan waxaad arkaysaa shil baa dhacay waxaad ku sii maraysaa jidka iyadoo dadkii dhaawicii ay waddada yaalaan weli oo ambalaaskii ama uu ka soo daahayo marka waxaa lagu yaran karaa kow in baabuur kasti oo gaadiid dadweyne ah qofka darawalka ee wada ama baabuurka laftigiisa inay saaran tahay feris aid kadka in la raaciyo waana waxyaabaha imika somalilan ka maqan weeyaan qofka darawalkii waa inuu garanayaa ferist aidka sida qofka dhigjoojin degdega loogu samayn lahaa iyo sidoo kale inuu ferist aid kadkii halkaa u sulan yahay dadka waddada maraya iyo dadka baabuurka la socda qof ka mida uunbaa ma garanaysaa kolley garanaya ferist aidka si dadkan dhigjoojin loogu sameeyo in kow ferist aid kadkii la saaro baabuurta laba in fire distinguisherka ama magaranaysaa dabdemiskeere fudud ee haamaha fudud ee dabka lagu damiyo in baabuur kastay oo transportationa la saaro waayo imika waxaa dhacaysa baabuur ayaa si keliisa dab ugu qabsanaya isagoo waddada isticmaalaya taasi maxay sabaysaa in baabuurkii layskaga wada yaaco laakiin haddii virus gusharka uu jiro ama ahaantii dabka lagula dagaalamayay si fudud ayaa baabuurkaasi loo damin karaa kuwaas horta inay dowladdu magaranaysa ay xooga saarto waa aad ay muhiim u tahay iyo inuu jiro system magaranaysaa qof markuu accident-igu dhaco ambalaasyadii iyo hay-adihii u diyaarsanaa ee gurmadkooga oo degdeg ahaa ay jiraan ay ku diyaarsan yihiin degmo kasti iyo tuulo kasta ay ku diyaarsan yihiin si markaasi si fudud ay ugu soo gaari karaan dadkii markaa ugu soo gaari karaan waxaa isaguna halkan ku sugan maxamed faarax oo ka mida inta badan dadka raaca gaadiidka dadweynaha aqoonna u leh dhinaca caafimaadka bal isaga waxaan wax ka weydiiyey shilalkii uu arkay iyo qaabka gurmadka degdega ay u helaan dadweynaha la socda gaadiidkaasi shilalka ku gala waddooyinka u dhexeeya magaalooyinka somalilan
haashim sheekh cumar good waad mahadsan tahay iyo idaacadda v o edaba anugu waxaan ahay macallin ka shaqeeya gobollada somalilan maraan jaamicadaha qaarkood courses ka soo dhiga maraan siminaara ka soo bixiyo gobollada somalilan badankooga waanu iskaga gudbaa shilal badanna way ka dhacaan sidaanu wada ognahay innaga dhibaatooyinkan usoo la soo kulmay waxaa ka mida shilal badan oo dhacay hadday tahay berberiya hargeysa inta udhaxaysa hargeyse iyo arabsiya inta udhaxaysa buuram iyo gibil inta udhaxaysa wajaale dadkii oo halisnimada hayarayd dhaawaca soo gaadhay ayaa wuxuu oolayaa in badan buu oolaya uu dhiigbaxayaa sidaa daraaddeed xarumo caafimaad meeshii kama dhowo gurma degdegi ma jiro ambalaasya ma jiraan qofkii oo xaaladiisu fududahay ayaa dhiigbax yari halbowle xidid weyn oo go'ay ayuu u dhimanaya qofkii ama dhigbax badan baa ku dhacaya sidaa daraaddeed waxaa jiraya dhaawicii oo yaraabaa sii badanaya markaa dhibaatada innaga ugu weyn ayna haysataa waxa weyaan somalilan markaad waddooyinkooga shilalka ka dhaca aad eegto ama kuwa inta badan la soo arkay anu waxaan u taagnaa caabudla marka lasoo dhaafo laba nin oo gaadhi yaroo nuuca tagsiga tukhaanka laydhaa wata oo baabuur etoobiyana u jiidhay labadii nin ay dhiigbaxayaan aanoo safara ayaan u taagnayn siday dhiigbixii ugu socday gebila ambalaaska uga iman lahaabay labadii nin halkii naftu kaga baxday marka taasina waxaa keenaysaa adeegga rowriska oo dee meeshii ka fog oyna ambalaasya jirin xarumayna u dhowayn taasina halisnimada ayay keenaysaa waana qodobada ugu waaweyn inagana saameeyaan la kulmay anigu intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii madasha dhallinyarada ee toddobaadkan oo aynu ku soo qaadannay waxyaabaha sababa shilalka gaadiidka ee ka dhaca waddooyinka guud ahaan dunida gaar ahaana somalilan waxaa barnaamijkeenna marti inoogu ahaa injineer maxamuud sheekh axmed maxamed oo macallinka ah kulliyadda injineerinka ee jaamacadda camuud kana dhiga maadadda jidadka waaweyn iyo gaadiidka ee afka qalaad loo yaqaano highway and transportation iyo mid ka mid ah dadweynaha raaca gaadiidka dadweynaha iskaga goosho gobollada dalka oo magaciisa la yidhaahdo maxamed faarax waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorame ee gobolka awdal aniga oo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa toddobaadkan sidaas iyo nabadgelyo iyo kulanti wanaagsan oo dambe
halkaad dhegaystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o e oo aad ka dhegaysanaysaan washington haatanna xaggii heesaa ayaan jaleecinaa waxaan idiin soo qabanayaa codkii cabdulaahi shariif xasan baastow heestiisii buliburjumahanan bixyeluun bahaabur marhaayelo wuxuu ilaah budlihiyaba anigu hobititiya wuxuu ilaah budlihiyaba anigu hobititiya bilidaahliyahabu caanaha sidiibiy haamuhu weeye ka buxaan bartankii samehesha gurbarbahalaladihisu buhubaayo mahalara markii ahan baclihelaba gabar wadaha biriraqayse barbarjuugtamaani tagina raggu waa waxabahaasuwa damac lagu baliheye magu hubin socodku dalankuma baryare bidanaraga idahadiyo sulaman basasinu jacelima bila habinu abeerka iyo huwadanaha iyo imahagoyin buhudaga bidanaraga idahadiyo asulaman basasinu jacelima bila habino abeerka iyo howadanaha iyo imahagoyin buudaga abugataday bugatadi idaa shigitee ballaragyo iskobee abugataday bugatadi idaa shigitee ballaragyo iskobeero barbaar tallaadu miyanani u baahanaya barbaar tallaadu miyanani u baahanaya wamidaahanu bagahayu bulaburda jogatee baroweyna giheliyu laga hadhiiba boqolla bugee iyaga taahalu unku soo guraahalu bugee iyaga taahalu unku soo guraahalu binkuma hadlahay barni waxay ku nooshahay milgolaha bararu ambahad rahaynu ballalagaha ilalshu nawadu way ku badan tahay ahaada tabiilaha socoho tahaya cidna ahadi kabaqahanay annabi ii kalgacalkuga udhari midkii dilay waqta boqanahaa taray laylana budseexiyay asow igu ma soo bixin bananiga ma helinu badligu mama haginu badwenelaa ma tagin wayn abahadiimaha cunin wayn ahurdadiima heestaasi buuliburto waxaa qaadayay fanaanka cabdulaahi shariif baastow waxaana ugu dambaysay idaacaddeenna ee duhurnimo intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono waa ibraahim xasan daandurey udile nabadgelyo
milgolaha bararu ambahad rahaynu ballalagaha ilalshu nawadu way ku badan tahay ahaada tabiilaha socoho tahaya cidna ahadi kabaqahanay annabi ii kalgacalkuga udhari midkii dilay waqta boqanahaa taray laylana budseexiyay asow igu ma soo bixin bananiga ma helinu badligu mama haginu badwenela ma tagin waye abahatiima cunin waye ahurdadiima abugan waye bananiga ma helinu badligu mama haginu badwenela ma tagin waye abacatiimaha cunin waye